بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون allah subxaanahu wa tacaala ayaan u mahadinaynaa jala jalaaluhu ee makaniyey ciidamadiisa cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala dawaaqiidda iyo saraakiisha gaalada iyo markaskoodii ama saldhigu saldhigyadoodii meelo ka mid ah gacanta u geliyey dhiigooda iyo dhacaankoodana dhulka ku daadiyey allahaas jala jalaaluhu intaasoo khayra iyo barwaaqaana waafajiyey ayaan allah subxaanahu wa tacaala uga mahad celinaynaa waxaan leenahay hambaliyo dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan cadowgii faanayey ee kibrayey ee isqaadqaadayey ee dhulkii muslimiintaan qabsanay waa gaalnimadan ka hirgelinaynaa daaquud iyo qaanuun shaydaan ayaan ku dhaqaynaa xeer ciqaab soomaaliyeed waxayaan ku dhaqaynaa qodobo loo soo meriyo gaaladu keetaan ku dhaqaynaa kuwii afka la taagayay ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta afka ilaahay ciidda u daray meydkooda iyo dhaawacooda iyo dhiigooda ayaa daadsan meeshay uga hadlayeen oo uga sharayeen oo shirqoolada ugu dejinayeen diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo shareecada ilaah inay ka hor yimaadaan oo waxyaalo baatilaho iyagu ay degsadeenna ay hirgeliyaan kuwii hawshaa as-aasayay ee dawaaqiidda ahaa ee ilaahnimada sheegtay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qaar badan oo ka mid a maanta ay makaniyey mujaahidiinta inay ugu tagaan goobtii ay shirqoolka ku wadeen iyagoo qaflad ku sugan macaasi iyo shirki iyo gaalnimo iyo muusiq iyo shaydaannimo ayagoo halkaa ku abaabulaya ayaa si kada ah ilaahay subxaanahu wa tacaala junuudiis ugu daadatay halkaas ayayna maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecadiisii inay difaacaan bay dhiigoodii u bixiyeen ay u taagan yihiin oo cadow aada u fara badan oo isbahaysana iyagoo koox yar ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sugay marka waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala raggaas dhiigooda ilaah ha barakeeyo ilaahayna habaad ha siiyo qari badaha ay ridayaan iyo gantaalaha ay tuurayaanna ilaahay subxaana wa tacaala sawaabka iyo meeshii loogu talagala ilaah ku rido cadowga ilaahayna subxaana wa tacaala ha ku asiibo runtii maanta gaal kasta rucbi iyo argagax ayaa haysta madaxdii ugu sarraysay qolada riddada way wada maqlayaan xabad dushooday ka dhacaysaa wiiftadii baa ku dul socotaa qaaca iyo urada ayaa soo gaaraya maanta waxa weeye hurdo ma laha walbahaar iyo murug shalay la tiiraansan tiiraanyansanaayeen duulaanadii ay qaadeen iyo siday ugu soo jabeen iyo bilaabidda ay bilaabeen inay cararaan goobihii ay deganaayeen taas iyadoo murugo ku haysa ayaa maanta haddana gurigii ay deganaayeen baa loogu soo galay marka waa inay dareemo waxaa la dagaalamaya inay tahay allah subxaana wa tacaala ciidankii u soo diray marka waxaa leen meelaha ka gelaysaan dagaalka ilaahay ma jiro meel kasta waa idinkugu imaanayaa kuwa xaalana degan baa loo tegayaa dhowr gorna loo tagay waxaa weye meel kastoo ay gaala joogto kuwa belidowla degan baa loo tegay yacni qolo meel ay ku badbaadayso maanta aaminsanay ma jirto xero kasta difaac bay ku jirtaa ciidanka ilaahay meel uga soo baxaya ma yaqaanaan marka waxaan leenahay runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisu waa guulaysatay mujaahidiintuna waa guulaysteen cadowga ilaahayna wax badan buu dhoodhoobay wax badan buu dhaqaale ku bixiyey meel kastaa isbaaro la dhigay meel kastaa dhagax lagu wareejiyey ciidamo tiro badan oo noocyo kala duwan ayaa lasoo tababaray khibrad bay leeyihiin baa la yidhi maalinkaas mid baa lasoo magacaabayaa mid kastaa faan buu bilaabayaa iyo maaragtay inuu isqaadqaado markuu isqaadqaado dhulka ilaahay dhigaya subxaana wa tacaala khudadoodii iyo dhagartoodii iyo wixay abaabulayeen baryo ka hor bay ahaayeen ama waxyar ka hor markii ay faanayeen suuqyada marayeen lahaayeen meel kasta amnigeeda waa sugnay wax dhaqaaqi kara lama arko wax badridi kara ma laha magaalada waa laga sifeeyey mujaahidiintii laakiin ilaahay subxaana wa tacaala waa beeniyey warkoodii rag baana safaxaadka taariikhda meel adag ka galay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u dagaalamaya naftooda iyo u huraya waqtigooda marka waxaan leenahay allah subxaana wa tacaala rijaasha dhiigooda allaha barakeeyo waana futuuxaadkii bilowgoodii way furmi doontaa insha allahu tacaala madaxtooyadana waa la qabsan doonaa iyo meel kastoo gaala ay ku faanayso marka runtii bisha waxay ugu dhalatay tiiraanyo iyo murugo waxaan rajaynaynaa inay ugu dhammaato baaba-ooda iyo kala cararkooda iyo in waxa weeyaan meel kasta ay ku jabaan sida hadda muqdisho maanta ugu jaban yihiin oo ilaa hadeer dagaalkii u socdo oo ciidankii faraha badnaa iyo wixi ay ku faanayeen waxba ay qaban waayeen oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay habaa-an manhuura kadalika sidaasoo kale saaxaadka kalena inay sidaas ugu baaba-aan baan rajaynaynaa maanta runtii farxadda muslimiinta lama qiyaasi karo khaasatan maanta aada baan u faraxsanahay farxaddeeda waxaa ka dhiman oo keliya aan raggaa ka mid noqdo meesha ka dagaalamaya